bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeennii sideed iyo toddobaatanaad ee kitaabkii alraxiiq lmakhtuum annajaaxu lmuqtabad annajaax almuqtabad guushii la kuunyey kuuninta waxaa la yidhaahdaa arrin intay wanaagga ka badatay aad tidhaahda ilaahu yaa taasoo kala hela xasadkana waxaa la yidhaha ruux ilaahay nicmo siiyo oo tidhaha ilaahu yaa ka qaada waxay ku kala duwan yihiin tan ilaahu yaa ka qaada melihide ilaahu yaa iyadoo kale igaadhsiiyaad leedahay marka tanna waa wax fiican ta kalena waa wax xun najaaxan iyo arrinta laga hadlayaa waxay tahay muscab ibnu cumayr iyo raggii kale ee diinta inay faafiyaan nabiga ka ballanqaaday ee beycatulcaqaba al uulaa la galay guusha ay ka gaadheen xagga faafinta dacwada ayaa laga hayaa ayaa laga hadlay nasala wuxuu marti ahaan ugu soo degay muscab ibnu cumayr calaa ascad ibnu zuraara saxaabiga la yidhaahdo ascad ibnu zuraara ayuu kusoo degay marti ahaan wa akhada wa akhadaa waxay bilaabeen labadoodu muscab ibnu cumayr iyo ascad ibnu zuraara waxay bilaabeen ay gudagaleen yobuthaani inay faafiyaan al islaama islaamka inay faafiyaan fii ahli yathrib magaalada yathrib dadkeeda inay ku faafiyaan bijiddin si dadaal leh dadaal iyo dhab ah wa xamaasin iyo si dhiiranaan iyo firfircoonaan iyo niyad leh niyad niyad adag leh wa kaana waxaa muscab muscab yucrafu kii loo yaqaano bilmuqri aa la dhihi jiray qur-aan aqrieh aa la dhihi jiray wa min arwaci maa shay waxaa ugu bilic iyo qurux badan shaygaasoo yurwaa laga sheekeeyo oo min najaaxihi guulihii uu gaadhay a muscab fi dacwati dacwada uu ka gaadhay faafinta diinta islaamka waxaa ka mid ah ana ascad ninka ascad ibnu zuraare layidhaah kharaja bihi wuxuu bixiyey uu la baxay bihi muscab yowman maalin maalmaha ka mid a yuriidu isaga oo raba daara bani cabdil ashhal qoyskaas reer aws ka mida ee bani cabdil ashhal la yidhaahdo oo noqday reerka ugu khayrka badan madiina maxaa jira kulligood waxay noqdeen rag ducaad ah oo wada hargaanti ah oo diinta islaamka difaaca oo tiirkii islaamka noqday daara bani cabdil ashal ayuu aaday wa daara bani dafar ayuu aaday fa dakhalaa waxay galeen miscab iyo ascad ibnu zuraara waxay galeen fii xaa-itin beer ree madiinana niman beeraley ayay ahaayeen oo min xawaa-ita bani dafar ree bani dafar beeraheeda ka mid a wa jalasaa waxay fadhiisteen calaa bi'rin ceel ayay kor fadhiisteenoo yuqaalu lahu la yidhaahdo bi'ru maraq la yidhaahdo wajtamaca waxaa ku soo xoomay oo u yimid oo kusoo ururay ilayhimaa iyaga rijaalun rag oo minal muslimiina muslimiintii ka mid ah wa sacad ibnu mucaad ninka la yidhaahdo oolla waa haddee ninka la yaqaane sacad sayidkii weeye wa usayd ibnu xudayr iyo usayd ibnu xudayr sayid kale weeye sayida qowmihima tolkood labadii sayid labadii madax labadii oday labadii ikhyaar ay lahaayeen weeye oo min bani cabdil ashal labadoodaba ka mid ah yowma idin maalinta ayada calaa shirki shirkiga ayay weli ku sugnaayeen falamaa markii samica ay maqleen bidaalika arrintaas miscab ibnu cumayr iyo ascad ibnu zaraaro intay beerahoodii soo galeen intii muslimiinoo dhan ay isugu yimideen markay maqleen qaala wuxuu yidhi sacad ibnu mucaad baa liusayd wuxuu ku yidhi idhab war aad oo u kac ilaa haadayni rajulayni labadaa nin labadaa nin oo qad atayaa halkan waxay u yimideen liyusafiha in ay maskaxda ka qaadaan ay maskaxda ka xadaan ducafaa'ana kuwa iyaga waxmagaratada ah inay maskaxda ka xadaan oo waxaanay wataan ay ku shubtaan hadda waa waxaa la yidhaha way tashkiilinayaan saasaa la dhahaa hadda waa la tashkiiliyey dadkeenna way inaga tashkiilsanayaane u tag buu yidhi fasjurhuma zajri oo nama naga eribaal naga buray zajriga waxaa la yidhaha waxa aad hayso ficil aad hayso oo lagaa celiyo oo la yidhaha samaynin wanhahumaa ka nahyi oo ka reeb oo ka mamnuuc an ya'tiya inay yimaadiin daaranaa gu- daariina guryahayaga inay yimaadiin maxaa jira wuxuu yidhi sacad baa wuxuu ku leeyahay usayd fa ina ascad ibnu ziraara ninka la yidhaahdaba ibnu khaalati habaryartay baa dhashay marka waan ka xishoonaya walowlaa daalika taasi haddayna jiri lahayn oo ninkan uusan ahayn nin habaryartay dhashay la kafaytuka haada arrinta anaa kaaga filan lahaa anaa burin lahaa oo kala caydhin lahaa fa akhada wuxuu qaatay usayd xarbatahu eebadiisa ayuu qaatay eebada waxaa la yidhaah waran kulligii wada bir ah waranka caadiga ah abr maaragtay ul ul iyo abri maaragtay bir oo xoog badan iyo bir yar oo jufo la yidhaahdo gagaa- gadaal kaga jirta intaasuu leeyahay laakiin xarbada kulligeed wada bir waaye eeba dilidili baa la yidhaha soomaaliga eeba dilidili xirbada akhada fa akhada wuxuu qaatay usayd xarbatahu eebadiisii buu qaatay ama eeba dilidilidiisii wa aqbala ilayhima ascad iyo muscab xaggooda ayuu u anbabaxay u aaday falamaa markii ra-a uu arkay hu usayd ascadu markuu arkay qaala wuxuu yidhi ascad limuscab wuxuu ku yidhi haadaa kan soo socda ma aragtaa sayidu qowmihi qoomkiisa iyo reerkooda reerkooda ninkii madaxda u ahaa weeye qad jaa-aka uu kuu yimid ilaahay baa kuu keenay isagoo socduu ku yimide fasduq illaaha fiihi ilaahay subxaanahu watacaala bari un weeye markan saasaa la rabaa waxba ha iskula hadhin waxba ha iskula hadhinoo wax alla waxaad ku qancin karta ku qanci ilaahayna bari inuu kani kusoo raaco weeye fasduq illaaha fiihi run ilaahay uga sheeg ninkan arrintiisa micnihii waxaa laga wadaa waxba ha iskula hadhin qaala wuxuu yidhi miscab in yajlis hadduu fadhiistoba ukalimhu waan la hadli buuhi wa jaa-a usayd baa yimid fa waqafa calayhimaa wuu isu soo dultaagay labadoodii mutashatiman isaga oo wejiga wejiga tubaya isagoo wa- iscadhaysiinaya weeye isaga hadda ka dhab maaha cadhadu wuu iscadhaysiinaya isagoo cadhaysan oo iscadhaysiinaya Ee, macno badan buu leeyahay tashatumku eh laakiin alcubuus waa wejiga oo la tubo oo la cadhayso ruux cadhay- cadho muujinaya wa qaala wuxuu ku yidhi maa jaa-a bikumaa maxaa idin keenay ilaynaa annaga maxaa nookiin keenay maxaad naga soo doonteen tusafihaani idinkoo tashkiilinaya oo madaxa ka maskaxda ka xadaya ducafaa'ana kuwa iyaga wax magaratada ah yaad rabtaa inaad maskaxda ka xadaan soo maaha ictasilaana naga fogaada naga dhexbaxa naga dhexbaxa in kaanad hadday ahaatay lakumaa idinka bianfusikumaa naftiina labadiina labadiina nafood xaajatan wax baahi haddaad lafihiina rabtaan wey yani micnihii haddaad lafihiisa lafihiina rabtaan orda naga fogaada fa qaala wuxuu ku yidhi lahu usayd miscab wuxuu ku yidhi ow amase tajlis waad fadhiisanaysaa fa tasmacu waad dhegaysanaysaa fa in radiita haddaad raalli ka noqoto ood u bogto amran arrimahan aniga aan ka hadlaya haddaad u bogto qabiiltahu waad yeelaysaa waad qaadanaysaa wa in karihtahu arrintii haddii aad karaahiysato ood nacdana kufa canka waa lagaa joojinayaa maa takrahu wax alla waxaad necbaysato dhan waa lagaa daynayaa waabaanu iska tegaynaa fa qaala wuxuu ku yidhi usayd ansafta alla ilahay waad cadaalad samaysay waad garsoor samaysayoo xaajadii bartanka ayaad ka qabatay uma markaa kadib rakaza wuxuu dhulka ku muday xarbatahu eebadiisii ayuu dhulka ku mutay wa jalasa wuuna fadhiistay fa kallamahu waxaa la hadlay muscabu muscab baa wuxuu kala hadlay bil islaami islaamka islaamku uga sheekeeyey mabaadi'diisa iyo tiirarkiisa wa tala calayhi lqur'aana qur-aankana uu ku dul aqriyey qaala wuxuu yidhi marka ascad baa dhahaya fa wallaahi baan ku dhaarannay la carafnaa waxaanu aragnay oon garanay fii wejhi wejigiisa alislaama islaamkan wejigiisa ka aragnay qabla an yatakalama intuusan hadlin maxaanan uga aragnay fii ishraaqihi iftiinkii wejigiisibaa iftiimay nuur wataha- wataha- watahallulihi iyo nuurkiisi waa isku mid ishraaq iyo tahallul waa isku mid wejigiisibaa siraadmay oo ifay uma qaala wuxuu yidhi maa axsana maxaa ka wanaag badan oo ka qurux badan haadaa kan aad sheegayso waajmalahu maa axsana maxaa ka wanaag badan haadaa kan waajmalahu ka qurux badan kayfa sideebaad tasnacuuna samaysaan ood yeesheen yeeshaan maxaa la sameeyaa ood samaysaan idinku idaa aradtum markaad damacdaan an tadkhuluu fii hada diina fii hada diini diintan inaad soo gashaan marka aad rabtaan ama marka la rabo in la soo galo maxaa la sameeyaa qaala alla waxay ku yidhaheen takhtasilu waad baxaysaayo waad soo qubaysanaysaa wa tutahiru thawbaka maryahaagana waad soo daahirinaysaa uma markaa kadib tashhadu waxaad qiraysaa shahaadat alxaqi xaqa oo islaamnimada ah shahaadadiisii oo ah laa ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamedan cabduhu warasuuluh ayaad dhahaysaa uma markaa kadib tusallii waad tukanaysaa ragcatayni laba ragcadood ayaad tukanaysaa oo marka lasoo islaama ah fa qaama wuu soo wuu kacay waqtasala wuu soo maydhay wa tahara thawbahu marihiisa ayuu soo daahir yeeshay wa tashahada shahaadadii ayuu qirtay wa sallaa wuu tukaday ragcatayni laba ragco uma markaa kadib qaala wuxuu yidhi ina waraa'i waxaa iga dambeeya rajulan nin baa iga dambeeya ninkaasoo in tabicakumaa hadduu idin raaco lam yatakhallaf uusan ka hadhayn canhu isaga axadun cid oo min qowmihi reerkooda ka mid a oo ka hadhaysa ay ma jirto wasa urshiduhu waan idinsoo tilmaami ilaykumaa idinka yaan al-aana haddan idinsoo tiri kaasna sacd bin mucaad weeye buu yidhi uma markaa kadib akhada wuxuu qaatay uu dhulka kasoo baxsaday xarbatahu eebadiisii wansarafa wuxuu u gadoomay uu ku laabtay ilaa sacad sacad oo fii qowmihi tolki dhex fadhiya wahum iyagoo juluusun fadhiya fii naadiihim meeshii bandarkoodii ama jaljiiskoodii iyo meeshay fadhiisanayeen ama diiwaaniyadoodii iyagoo fadhiya fa qaala wuxuu yidhi sacad sacad baa markuu arkay wuxuu yihi axlifu billaahi ilaahay baan ku dhaartay laqad jaa-akum wuu idin yimid ninkii ahaa usayd bikayri lwejhi wejigii mid aan ahayn alladii wejigaasoo dahaba bihi uu la tegay cindakum markuu idinka tegayey markuu idinka tegayay wejigiisii weji aan ahayn ayuu idinla yimid wuu isbedelay buu ka wadaa falamaa markii waqafa uu istaagay usaydun usayd cala annaadi meeshii naadiga ahaydee la fadhiyay ee jaljiiska ahayd ama bandarkii markii uu is markuu issoo kortaagay qaala lahu sacad baa wuxuu ku yidhi maa facalta war maxaad samaysay fa qaala wuxuu yihi kallamtu rajulayni labadii nin waan la hadlay fa wallaahi baan ku dhaartay maa ra-aytu ma arkin bihimaa iyaga ba-san wax xumaana kuma arkin waxba yaraatee wax xumaana hoy wadeen ma arkin waqad nahaytumaa waanan ka celiyay wixii fa qaala waxay igu yidhaahdeen nafcalu ma axbabta waxaad jeceshahay baan samaynaynaa dabcan wuu tawriyeysanay haddii wuxuu jecelyahay hadda waa in islaamka la faafiyo waqad xudidtu wuxuu rabaa inuu ka cadheeyo uu meeshii u geeyo ninkii war nimankii soo fiiri ma dhihi kara moogtahay wuxuu ka fikiray wuxuu ugu tago uu ugu diro meeshii uu nimankii u tago wuxuu ihi laakiin waqad xudidtu waxaa la ii sheegay ana bani xaaritha qoyska la idhaha reer bani xaaritha kharajuu inay soo baxeen ilaa ascad ibnu zuraara inay usoo baxeen liyaqtuluuhu say u dilaan sababtuna maxaa tahay wadaalika sababta u dilayaana waxa weye annahum iyagu qad carafuu waxay ogaadeen annahu isagu ibnu khaalatika habaryartaa inay dhashay wiilkii habaryartaa ay dhasht- dhashay inay tahay inuu yahay ayay ogaadeenoo saasay rabaan inay u dilaan liyukhfiruuka si adiga ninkan magantaada ee hadda gurigaaga jooga ilaa hadday meelaha ku dilaan dhib ma leh gurigaagiibuu hadda ku jiraa iyo beertaadii si ay maaragtay adiga ay magantaada ay u dilaan arrintaasna carabta waxay ku ahaan jirtay ceeb weyn bay ku ahaan jireen waxay ka jeclaayeen si arrintaas ayna u dhicin naftooda iyo maalkooda iyo wax walba way u huri jireen fa qaama wuu kacay sacad muqdaban isagoo xanaaqsan liladii arrintii daraaddeed isagoo u xanaaqsan dukira lahu loo sheegay fa akhada wuxuu qaatay xarbatahu eeba dilidilidiisi buu qaatay wa kharaja wuu ambabaxay oo wuu dhaqaaqay ilayhimaa xaggoodii ilayhimaadu waxa weeyaan waa ascad iyo miscab falamaa markii ra'aahumaa uu arkay mutma-inayni iyagoo iska degan oo xasilan oon wax dhiilla aba qabin carafa wuxuu gartay anna usaydan in usayd inamaa wax kale maahee araada uu damcay uu doonayo minhu an yasmaca minhumaa inuu dhagaysto caqligiisaday fa waqafa calayhimaa wuu iskortaagay mutashatiman isagoo oo wejiga tubaya isna oo isxanaajinaya uma markaa kadib qaala wuxuu ku yidhi liascad ibnu zuraara wuxuu ku yidhi wallaahi baan ku dhaartay yaa abaa umaama kunyadiisii waatan waxaa loogu duurxuli jiray abaa umaama gabadh umaamo laydhaa buu dhalay lowlaa hadduusan jiri lahayn maa beynii wa beynaka aniga iyo adiga wax inoo dhex waxa inoo dhexeeyo min alqaraabati wada dhalashada ah ilaan habaryartay baa ku dhashay ilma habreed baan nahay maa rumta maadan isku daydeen mana aadan damacdeen haadaa kan arrintan aad samaynayso minii aniga xaggayga arrinta aad kugu samaynayso taqshaana waad noo imanaysaa fii daarina guryahayaga ayaad noogu imanaysaa bimaa nakrahu waxaan necabnahay oonaan raalli ka ahayn baad noogu imanaysaayo waxaad tashkiilinaysaa wax magaratadayada waqad kaana wuxuu ahaa ascad ascad qaala limuscabkii ku yidhi jaa-aka waxaa kuu yimid markuu halkaas ka soo baxay ilaan isagaa dadka yaqaana wuxuu yidhi jaa-aka waxaa kuu yimid wallaahi baan ku dhaartay sayidu man waraa'ahu inta isaga ka dambaysa ninkii madaxda u ahaa ee odayga u ahaa man waraa'ahu qowmihi tolki ama qoladiisa ninkii madaxda u ahaa oo intii ka dambeysay oo dhan in yatabicka haddii uu ku raaco lam yatakhallaf kama hadhayo oo cagta dib uma dhigayo canka adiga oo minhum iyaga ka mid a axadun cidna fa qaala miscab wuxuu ku yidhi lisacad ibni macaad wuxuu ku yidhi ow taqcud ama bal fadhiiso fa tasmac dhegayso fa in radiita haddaad raalli ka noqoto ood la dhacdo oy kula qumanaato amran arrin arrintan aan wado qabiiltahu waad yeelaysaa wa in karihtahu arrintan haddaad u bogi weydo ood qoonsato ood nacdana casalnaa canka waxaan kaa durkinaynaa oon kaa fogeynaynaa oon kaala tegaynaa canka maa takrahu waxaan aad nacayso qaala wuxuu ku yidhi qad ansafta waad inoo kala badhay xaajadii waad gar soortay cadaalad baad samaysay warkaasi war fiican weeye uma markaa kadib rakaza wuxuu qotomiyey uu dhulka ku qotomiyey xarbatahu eebadiisii fa jalasa wuu fadhiistay fa carada wuxuu u bandhigay ninkii ahaa miscab ibni cumar calayhi sacad alislaama islaamkii wa qara'a calayhi alqur'aana qur-aankiina uu ku dul aqriyay qaala wuxuu yidhi marka ascad baa wuxuu dhahayaa fa carafnaa ama miscab midku rababa ha adee fa carafnaa waxaanu garannay wallaahi baan ku dhaartay waxaan garannay buu yidhi oonu ka aragnay fii wejihi wejigiisa alislaama qabla an yatakalama intuusan hadlin waa sidii kii usayd oo kale maxaa jira fii ishraaqihi wejiga iftiinkiisa iyo nuurkiisa wa tahlulihi iyo iftiinkiisa waa isku miduune uma markaa kadib qaali wuxuu yidhi kayfa sideebaad tasnacuuna samaysaan ama aad yeeshaan idaa aslamtum markaaad islaamaysaan qaala markaad islaamteen ama markaad islaamaysaan maxaad qaala waxay dheen taqhtasilu waad soo qubaysanaysaa wa tutahiru thawbaka maryahaagana waad soo daahirinaysaa uma markaa kadib tashhadu waxaad qiraysaa ood ku dhawaaqaysaa shahaadata alxaqi qiritaanka iyo markhaatigii xaqa oo ah laa ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu anna muxamedan rasuulullah baad dhahaysaa uma tusalii ragcatayni laba ragcadood baa tukan fa facala daalika sidii buu yeelay uma ka kadib akhada wuxuu qaatay xarbatahu eebadiisii fa aqbala wuxuu soo aaday ilaa naadii qowmihi tolkiis ama qoladiisii meeshii ay fadhiyeen ama bandarna waa la yidhaah jaljiisna waa la yidhaahdaa haddana diiwaaniyana waa la yidhaahdaaye falamaa ra-owhu markay arkeen qaaluu waxay yidhaahdeen naxlifu billaahi ilaahay baan ku dhaarannaye laqad rajaca isna wuu la soo laabtay biqayri lwaji wejigii mid aan ahayn alladii wejigaasoo dahaba bihi uu la tegay markuu inaga tegay wejigii uu lahaa weji aan lahayn buu la yimid wuu isoo bedelay ninkii falamaa waqafa calayhim markuu isa soo dultaagay qaala wuxuu ku yidhi yaa bani cabdil ashhal ree bani cabdil ashhalow dhegaysta kayfa sideebaad taclamuuna ku ogtihiin amrii fiikum arrintayda mar seed ku ogtihiin yacni seen ahay nin sidee aan ahay seed ay aragtaan qaaluu waxay ku yidhaaheen sayidunaa ninkii madaxda noo ahayd baa tahay wa afdalunaa ra'yan markii ra'yi iyo caqli la yidhaahna ninka noogu wanaagsan ee noogu fadliga badan baa tahay wa aymanunaa naqiibatan ka noogu quman xagga caqligaa tahay aymanunaa waa qumanaan wax quman hebel wuu quman yahay soo lama yidhaah war wax quman ii sheeg war war quman ma kuu sheegaa waa wax toosan marka quman waa wax toosan naqiibatanna waa ra'yiga un ta hore unbay isku mid yihiin wa aymanunaa naqiibatan xagga caqliga iyo ra'yigana ninka noogu quman ee noogu toosan baa tahay qaala marka wuxuu ku yidhi fa ina kalaama rijaalikum intiina ragga ah inaan la hadlo wa nisaa'akum haweenkiinana inaan la hadlo calaya aniga xaraamun xaraam bay iga yihiin marna idinla hadli maayo xataa tu'minuu billaahi ilaa aad ka rumaysaan alle wa rasuulihi rasuulkiisana aad ka rumaysaan fiiri ninkaas ragga ah famaa amsaa gabalku uma dhicin weeye famaa amsaa galab uma noqonoo gabalku uma dhicin fiihim reer bani cabdi ashal rajulun nin walaa imra'atun naag dumara ilaa musliman wa muslima iyagoo ah muslim iyo muslimad maahane hal ruux kama hadhin ilaa rajulun waaxidun hal nin maahane hal nin bas wa huwa isagu al usayrim al usayrim nin la dhihi jiray ninkaa maahane reer bani cabdilshal dhammaan way wada islaameen ta'ahara waxaa dib u dhacay islaamuhu ninkaa islaamkiisu dib uu u dhacay ilaa yowmi uxud isagiina wuu islaamay ilaa maalintii uxud ma islaamin laakiin uxud buu soo islaamay fa aslama wuxuu soo islaamay ninkii usayrim ahaa daalika alyowma maalinta ayaada ayuu soo islaamay wa qaatala wuu dagaalamay oo gaaladii wuu la dagaalamay wa qutila waa la dilay walam yasjud lilaahi sajda isagoon ilaahay marna u sujuudin faqaala nabiyu nabiga ayaa wuxuu yidhi camala qaliilan wax yar buu ninkaasi sameeyey ilaan in yarunbuu waa muslim ahaane wa ujira kathiiran in badanna waa la abaalmariyey maxaa jira waa shahiid wuxuu helayaa maqaam maqaamkii shuhadada ayuu taagan yahay marka dadka madaxda ah yay dadkoodu raacaan wa aqaama wuxuu ku nagaa ku nagaaday muscab ninka muscab la yidhaha fii beyti ascad ibnu zuraara ayuu ku nagaaday yadcu nnaasa dadka isagoo ugu yeedhaya ilal islaami islaamka xataa intiibuu ugu yeedhaya lam tabqa aysan jirin lam tabqa aysan jirin daarun guri ama aqal ama raas oo min duuri lansaari ansaarta guryaheeda ama raasaskeeda ka mida ilaa haddii uu jiro wa fiihaa daartaa waxaa ku jira rijaalun rag wa nisaa-un haween muslimuuna oo muslimiin ah ilaa maa kaana wixii ahaaday min daari bani umaya nimanka laydhaha reer bani umaya ibnu zayd wa khatmat ibnu waa-il labadaa qolo maahane daari bani umaya ibnu zayd wa daari khatmata wawaa-il intaa maahane guri kale oon dad ka soo islaamin ma jiro kaana fiihim waxaa ahaa qolyahaas qays ibnul as aslat ashaacir kuwaa waxaa ka dhashay mid shaacir ahoo gabayaa ahoo la dhihi jiray qays ibnul aslat wa kaanuu waxay ahaayeen yutiicuunahu kuwa adeeco oo u hogaansan oo ninka amarkiisa qaatay ayay ahaayeen fa waqafa wuu ishortaagay bihim iyaga canil islaami islaamka ayuu iska hortaagay xataa kaana ilaa uu ka ahaado caamul khandaqi sanadkii godka la qotay iyo dhufayska la qotay sanata khamsin min alhijra sanadkii shanaad ee hijrada ilaa laga gaadho mayna soo islaameen sanadkaasay soo wada islaameen wa qabla xuluuli mowsimi alxaji intuusan soo gelin xilligii xajka intuusan soo gelin attaali ee kaa ku xigay ay xaji sanata thaalitata cashar xajkii sanadkii saddex iyo tobnaad ee nabinabada nabiga intuusan soo gelin baa caadda wuxuu ku soo laabtay miscabu ibnu cumayr ilaa maka maka ayuu ku soo laabtay yaxmilu isagoo u sida oo u xambaarsan ilaa rasuulillaahi rasuulka ilaahay isagoo u xambaarsan oo u sida sala allahu calayhi wasalam bashaa'ir alfawsi guusha iyo liibaanta bishaarooyinkeedii isagoo u sida oo wayaqusa uga sheekeeya calayhi rasuulka khabara qabaa'ili yathrib beelihii iyo qabiilooyinkii reer yathrib warkoodii say usoo islaameen iyo maxaa kale oon la ogeyn iyo wamaa fiiha qabaa-ilkaas waxa ay leeyihiin ee ku sugan oo min mawaahibi alkhayri khayrka ku duugan ee ilaahay ku abuuray khayrka ku duugan ee ilaahay siiyey khayrka badnida ku jira kow dad macaan oo khayr badan inay yihiin oyna macangeg sidii reer qurayshoodoo kale aysan ahayn iyo wamaalaha waxa ay leeyihiinoo min quwatin xoog ah dagaalyahan wa manacatin iyo dagaal dagaal aqoon ay yihiin oo ninkay raacaan aan agtooda la iman karaynin marka miscab ibnu cumayr iyo ascad ibnu zuraara iyo raggii kale sidaasay waxay usii diyaariyeen magaalada madiina magaaladii madiine ayay diyaarin islaamka u diyaariyeen ilaa sanadkii saddex iyo tobnaad ee nabinimada ay ka dhacday baycat alcaqaba athaaniya oo ay ka qayb galeen saddex iyo toddobaatan nin iyo laba haween ah oo ahayd dee marka isbeddelkii ugu weynaa ee ku dhacay dacwadii islaamka iyo inay hijradii ay bilaabato darsigana intaasaan ku daynaynaa wasala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wcala alihi wasaxbihi wasalim wasalaamu calaykum waraxmat ullah